allahu tacaala kitaabka intayna bilaaban waxaan jeclaystay in si kooban balan wax uga sheegno oon isku xasuusino fadliga cilmiga sharcigii uu leeyahay waayo qofka ardayga waxaa looga baahan yahay inuu ogaado qiimaha iyo fadliga iyo ajarka badan ee uu ka helayo cilmiga sharciga ah barashadiisa dadaalka uu ku bixinayo fahamka diinta uu fahmayo kitaabka ilaahi iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ajarka iyo abaalmarinta uu ka helayo inuu ogaado waa mid aada iyo aada muhim u ah inuu ogaado waxa waxa weeye markaa cilmiga sharciga dalabkiisu iyo dhigitaankiisu inay cibaado tahay ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhawaanayo runtii aaya aayadaha qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam aada iyo aada ayay u badan yihiin ee ka warramaya cilmiga sharciga barashadiisa bal si kooban ayaa aayaadka qur-aanka qaar ka mid a iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaanu tilmaami doona waxaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka kariimka ku yihi shahida allahu anahu laa ilaha ilaa hu wlmalaa'ikatu waululcilmi qa'ima bilqist laa ilaha ila huwa alcaziizu alxakiim ilaahay subxaanahu watacaala aayadda qur-aanka ah waxaa naftiisa uga markhaati kacaya kelinimada iyo in ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada iyo xuquuqdiisa loo gaar yeelo markhaatigaa ilaahay subxaana watacaala naftiisa ugu markhaati kacay tawxiidka waxa uu raaciyey oo iyakuna ka markhaati kacay malaa'igta waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala saddexu kaga dhigay waa ululcilm dadka cilmiga leh ilaahay subxaana watacaala aayaddaas waxa uu waxa weeye markaas maragashaday oo tawxiidka oo wax laga marakaco ah uu maragashaday dadka cilmiga iyo waxay markaas aqoonta leh taasina sharaf iyo maziye iyo dheeraad waxay ugu filan tahay qofka waxa weeye cilmiga ku hawlan ee waxa weeye dhiganaya dhigayaba waayo ilaahay subxaanahu watacaala khalqigii kaloo dhan buu kasoo dhex doortay markaasa ilaahay subxaanahu watacaala uu waxa weeye ku culiiliyey shahaadadoodii iyo maragoodii kii waxa weeye malaa'igta oo waxa weye markaas dhammaanba uu ku xidhiiriyey kii ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisa waxay ka markhaati kacayaanna wax laga markhaati kaco ka ugu weyn weeye oo ah ilaahay subxaana watacaala keliyey taagi waxaa culimada qaarkood ay idhaaheen haddayna qur-aanka kariimka ku jiri lahayn aayad ka warramaysa fadliga cilmiguu leeyahay oo taas aan ahayn tan baa ku filnaan lahayd cilmiga fadli iyo wanaag aayaddaasa waxay markaas kugu filnaan lahay ka warriyo intaas aadood oo kale ilahay subxaana watacaala fadliga cilmiguu leeyahay waxay markaas ka war waxaa ilaahay subxaana watacaala aayad kale ku yidhi afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inama yatadakaru ulu lalbaab miyaa uu la mid yahay mid garanaya waxa xaqa xaq rabbigaa lagaaga soo dejiye xaqnimadiisa ka garanaya miyuu la mid yahay uu yahay mid indaba oota ilahi subxaana watacaala hadda wuxuu ku tilmaamaya qofka garanaya xaqa nebiga lagu soo dejiyey sala allahu alayhi waalihi wasalam ee macrifada iyo cilmigii aqoon u leh inuuna la mid ahayn kaa waxa weeye markaas garanahayn ee jaahilka ka waxa ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay qofka aan xaqa macrifyo aqoon u leh inuu garanahayn u ahma qof indhala inuu yahay qofka cilmigii aqoonta lena qof aragti iyo basiire weyi taana waxaa laga garan karaa simaha iyo waxa weeye markaas waxaa dheer ee u kala dhexeeya cilmiga yani garashadiisa iyo aqoon loo yeesho iyo jaahilnimada waayo qofka waxaweye markaas diinta garanaya qof markaas iftiin sita oo ku kala saarayo wax waxa waxa weeye markaas diinta ilaahay kamidii waxaan kamid ahay waxa waxa weeye markaas tawxiidkuu yahay iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waxa uu ku kala saaraya shirkiga iyo waxa waxay markaas qofka islaamkiisa waxyeelaya iyo bidcada طاعد iyo waxay markaas macsiyada ayuu ku kala saaraya iftiin hagaya oo wixii dhibaya iyo wixii nafcu leh uu ku kala garan karo ayaa u haysta oo ku kala saaraya dariiqa xaqa ee toobsan iyo dariiqa waxa weeye markaas qalooca dariiqa qofka jannada gaadhsiinaya iyo kan waxa weeye markaas naarta gaadhsiinaya uu ku kala saaray qofka jaahilka ana wuxuu ka dhigaya qof dala waxba ma kala saari karo waxaad la wada garan karaa qofka indhaha lahaa inuu qof haga mooyaane isagu waxa weeye birta iyo boolaha iyo godadka kama baydhi karo man mana socon karo ilaa qof xage wax weeye u baahan yahi mooyaane saasaa ilaahay subxaana watacala waa hadda ku tilmaamaya qofka waxa weeye markaas xaqa garanaya inuuna lamid ahayn ka aan garanaynin indhaha laha marka walaalayaal cilmigu waa basiira iyo nuur iyo iftiin weeyi jahliguna waxa weeye markaas mugdi iyo indha la-aan weeyi waxaa ilaahay subxaana watacaala aayad kale uu ku yidhi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يجتمعين كو علم يا أطوان له يقوى عن الحي يعني مصنوي قف الله سبحانه وتعالى وحفان فيه وعلم يا معرفة يا أطوان له وحطان لا ظهر لا يشو وقف برتن وحا ظهر إلهي سبحانه وتعالى توحيد كيسا إلهي سبحانه وتعالى كليلتا كيسا xuquuqda ilaahay subxaana watacaala la gaarka yahay in waxaweye markaas uu garto in waxa weeye caqiidada saxda ah ee kitaabka ilaahay sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam usulisan inuu qofku garto ayaa ugu horeeya wax cilmi iyo aqoon iyo macasho loo yeesho ilaa markaa kaasi uu la mid yahay ka waxa weeye markaas aan garanahayn kuwa wax garanaya kuwa aan garanayn miyay lamid yani jawaabtu way iska caddahay oo waxa weeye markaas lama mid aha waxa ilaahay subxaana watacaala aayad kale uu ku yidhi وقل رب زدني علما نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي الله سبحانه وتعالى قرآن وحي وكسر دجياء أي وحي الله سبحانه وتعالى وفريا وأمريا إنه إله سبحانه وتعالى ويجيس إنه علم سياسي وقل رب زدني علما فترسلك عليه الصلاة والسلام إلهي وحوي مكاس وفري إنه ويجيس علم يدو علم هي قرآن إلهي وكسر دجياء يعني inakaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga mudan oo uga baahi badan in ilaahay subxaana watacaala anu weydiisano in cilmi naafica oo waxtaraya anfacaya in ilaahay subxaana watacaala inoo siyaasiyo waxaa culimada qaarkood ay idhaaheen kumay soo aroorin meel laba rasuulkoo ilaahay weydiistay waxaan cilmi ahay maag isagoo weydiistay ma jirto ubad isagoo weydiistay ma jirto wax kale oo waxa weye markaas cilmi aan ahayn inuu ilaahay subxaana watacaala uu faray inuu ilaahay u siyaajiyo oo ilaahay subxaana watacaala uu kordhiyo lama hayo taasina fadliga cilmigu uu leeyahay ayaa waxay markaas walaalayaal ay tilmaanta waxa ilaahay subxaana watacaala aayad kale ku yihi yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilmi darajaat ilaahay subxaana watacaala wuxuu kor u qaadaa dadka iimaanka leh ee muuminiinta ah kuwa cilmiga la siiyeyna ilaahay subxaana watacaala darajaad sii sareeya ayaa ilaahay subxaana watacaala kor uu kor usii qaaday oo qofkii iimaanka un lahaa ka cilmiga leh ayaa ilaahay subxaana watacaala uu kasii saraysiinaya darajaadkii waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis waxa weeye markaasuu ku yidhi cumar bin khataab uu soo warinayo muslim uu soo saaray ina allaha yarfacu bi hada kitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakharin ilaahay subxaana watacaala kitaabkan dad buu waxa weye markaas kor ugu qaadaya qaarna ilaahay subxaana watacaala waxawey hoos ayuu ugu dhigay qofka waxa weeye qur-aanka barta ee fahma ee fuliye ku camal fala ee ku dhaqma ilaahay subxaana watacaala kor ayaa uugu qaaday qofka ka jeesta barashadiisa iyo ku camal felitaankiisa waajibaadka uu farayo raaci waaya xaaraanta waxa weye markaas uu reebayo ka hari waaya ilaahay subxaana watacaala hoos ayaa waxay markaas baanka ugu dhigay xadiidka cumar bin khataab qiso ayuu ku sheegay oo nin ayaa waxa weeye maka uu kaga tegey markaasaa ninkiisa nin adoon ayuu kaga sii tegey dabeetana cumar baa guri aad kaga timi maka aad kaga timi markaasa wuxuu yihi hebel baan kaga ima muxuu ahaa markaasaa yihi waa nin adoon usiri oo dadkii muslimiinta kaaga imaad qof adoona adna aad kaga sig markaasaa ku yihi waroo nin qur-aanka akrista cilmiga faraaidka ee dhaxalkana aqoon iyo macashoon saasaan ugu doortay bu addoonnimadiisa yani wax kor yeelaya ayaa waxay markaasaan ka helo dadkii kale uu kaga horeeyo taasoo cilmiga ah akriska qur-aanka waxay markaas u akrinaya aqoonta u lahaa iyo inuu cilm si gaara cilmiga faraaidka aqoon waxa wey markaas takhas ugu lahaa dabeetana cumar bin khadaab xadiidka hadda aynu tilmaamayna buu sheegay in ilaahay subxaana wa inuu yihi rasuulkiina aan maqloonayn ilaahay subxaana watacaala kitaabkan dadba waxay markaas kor ugu qaaday marka walaalayaal cilmiga waxay markaas sharcigaa barashadiisa iyo fahamkiisu waa waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala oo kor noogu qaadayo waxa weya markaas cizada ummadda iyo qof kasta cizadiisa iyo sharaftiisa ay ku jirto weeyi cilmiga sharcigaa barashadiisa iyo waxawey markaas dhigashadiisa waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi xadiis mucaawiya ibn muslim soo warinaya bukhaari muslim uu soo saaray ina allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakharin ilahay kitaabkan cafwan waxau yihi man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi diin qofka ilaahay subxaana watacaala khayr iyo wanaag uu la doono ilaahay subxaana watacaala diinta ayuu fahmay fahm ka qaadanayo oo laasimsanayo inuu wuxuu fahmay uu ku camal falo oo waxa wey markaas uu fuliyo dabaqo kaasa ilaahay subxaana watacaala waxay markaas qofku khayrka la doonayo diinta ayaa ilahay subxaana watacaala waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis cusmaan ibn cafaan uu soo warinay isna bukhaari uu soo saaray uu yihi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxa idinku khayr badan oo idinku wanaagsan qofka qur-aanka barta isaguna waxa wey markaas dadka barta yani qofka qur-aanka baranaya ee isna dadka baraya in waxa weeye dadka ugu wanaagsan uu yahay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas kale waxay markaas ku tilmaamay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis kale uu kuyiri man salaka dariiqa yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna qofka mara wado wadadaas oo cilmi uu ku baranayo oo cilmi uu ku raadinayo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ufududeeya wadan wadada jannada yani qofka daalib cilmiga cilmiga baranaya waa inuu ogaado inuu hayo waxay markaas wadadii jannada in ilaahay subxaana watacaala cilmiga barashadiisa wadada waxay markaas jannada uu waxay markaas ugu fududeynaya hadday tahay waxay markaas wadada jannada inuu dariiqii waxawey xaqa ah u cadeeyo oo waxay markaas dabeetana uu ka leexdo dariiqii waxawey markaas wadadii lagu lubayey ee waxay baadida ahayd iyo hadday noqoto waxawey aakhiraba marka jidadka waxawey markaas la maro in ilaahay subxaana watacaala jidka jannada waxawey markaas uu ku sugayo oo ilaahay subxaana watacaala kutuusa yani runtii aada iyo aad bay walaalayaal u fara badan yihiin aayaadka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaya fadliga cilmiga sharciga barashadiisu ay leedahay aad bay u fara badantay lama koobi karo xasuus bay naga aan idin xasuusinayo haddii waxa weya markaas hadallada culimada aanu fiirino cilmiga barashadiisa waxa wey halka uu ka taagnaa iyo sida qiimihiisa iyo qaayihiisa waxa wey ay wakayeen waxaanu soo qaadan karnaa alimaam axmed ibn xambal raximah llahu tacaala oo imaamu ahlusunnati waljamaca ahaa oo hadallo kala duduwan qiimaha fadliga cilmiga barashadiisu leeya ka yidhi ragga qaarkood ku tilmaamay inuu cilmiga sharciga waxaa looga baahi badan yahay ee waxay markaas cuntada iyo cabitaanka waayo cuntada iyo cabitaanka waktiyo gaaraad ubaahanay laakiin cilmiga sharciga qofku noloshiisa oo dhan ayaa waxa weeye uu ka warramaya oo markasta waa u baahan waxau yihi mararka qaarkood axmed bin xambal raximahullah cilmiga wax u dhigmaa ma jiro qofka niyadiisa waxa weeye khaalis ay noqoto cilmiga berashadiisa wax u dhigmaya ma jiro hadii qofka niyadiisa khaalis baa lagu uri sideebay niyadiisu khaalis ku noqonaysaa bu cabdillaahi markaasaa wuxuu uhi yanwi rafca aljahli can nafsi wa can innaas waa inuu niyeeyo markuu cilmiga baranayo qofku inuu niyadiisu tahay weeyi inuu naftiisa ka kor qaado jahli iyo waxa weeye aqoon darrida iyo dafara yacni cilmiga barashadiisa waa inuu qofku wuxuu baranaya ay tahay buu leeyay islaax annaf inuu qofku naftiisa ku wanaajinayo oo uu ku islaaxinayo iyo sidaas oo kale in dadka waxay markaas uu ku islaaxinayo oo uu ku wanaajinayo markuu cilmiga barto waa inuu ku camalfalo naftiisa ku fuliyo waa inuu waxawey markaas sii faafiyo oo dadka uu sii baro taa waa inuu waxawey niyeeyo markaas wuxuu dhigmayo ma jira alimaam ibn cabdillahi ibn mubaarak ayaa waxa waxawey markaas isagana waxa uu yihi haddii lai sheegi lahaa inaan waxawey markaas beri dhiman lahaa waan maxaad salaadaysaa lagu yiri me hadii aad daboona baraadi maris wuxuu dhinta on kaco ayaan cilmiga sharcigaa baran yani bal fiirso qiimaha cilmiga halku ka gaadhay haddii lawadaa noloshaadii maalin baa ka harsan maxaad samayn layd oo la intir istaago ayaan cilmiga sharciga baran alimaam axmed bin xambal ayaa isaga waxaa lagu arkay isagoo imaam noqday oo waxaweye cilmigii ku hormaray oo dadka muslimiinta waxaweye cilmiga ku hogaamiya haddana waxaweye markaas qaladkii iyo agafkii cilmiga lagu garanayay iyo khadkii iyo qaligkii sitaa markaasaa lagu yihi maadigu imaamulmuslimiin noqday ayaa qaligkii iyo khadkii weli sitata markaasaa wuxuu yihi waxaweye markaas min almahd ila allaxm darabta laga bilaabo ilaa luxudka laga gelayo cilmiga waxay marka berashadiisa wamada waayo cilmigu dee darabta qofku markuu soo dhacana xukunkiisa uu ka warramaya bal ka hor buu ka warramaya intuuna dhalanba ilaa luxudka qofka laga gelinaya laga aasayana dee wax way uu ka warramaya cilmiga axkaami markaas mar kasta in cilmiga wax weya la barto oo lagu dadaalo ayaa waxay markaas taasiisiyey waxaanu ku garan karnaa walaalayaal fadliga cilmigu leeyahay markaanu eegno waxaa kasoo horjeedo jahliga dhib kasta oo dhacaysa fogaanshiye kasta oo ilaahay subxaana watacaala laga fogaanayo waxa sabab waa jahl bilxaq aqoon daba ayaa waxay markaas jahli u ah ha noqoto qofkoon xaqii garanhaynba amba ha noqoto qofkoon garanahayn waxaan ula imanayo sharciga ilaahay khilaafsan sharciga ilaahay khilaafsan waxa waxa weya markaas dhib ah ee ka dhalanaya ha noqo yani jahli baa waxawey markaas dhib oo dhib kasta aasaas waxa u ah oo sabab waa jahl amba qofku isibuna garanahayn ha noqoto amba ha noqoto qofku xumaanta oola imanayo dhibta ka dhalanaysa ha garanayn sida awgeed waa kitaabulcaliil ahaa waxay saxaabadu waxa way markaas ku ijmaaceen ana kula man casa allaha fahuwa jaahil qof kastoo ilaahay caasiya inuu jaahil yahay markaas cilmiga sharaftiisa waxaa kutusaya markaanu garano xanuunka waxa wey kasoo horjeeda oo jahligaa oo xanuun dilaa oo qaatila oo dhib kasta waxay markaas keenaya halka khayrka iyo wanaag kasta cilmigu waxay markaas lagu kasbanayo ee waxawey markaas ee lagu helayo waxa walaalayaal cilmiga sharaf iyo wanaag ugu filan in qofka waxa wey markaa cilmiga lagu sheegaaba haalibu ka noqonay walibina ehel ba u noqon jahligana qofka lagu sheegaa waxa wey waa u ka xanaaqaya walow jaahil ba ha noqon yani waxa weya qofka dadka ugu jahliga badan maanta hadii laga wadaa cilmi maadleed uu ku farxay laakin haddii waxay markaas jaahil baat ama dadkooda ugu jahli badanta laga wadaa uu ka xanaaqay markaas ki aan xataa cilmiga ehelka u ahayn ayaa waxay markaas ku faxay taas waxay markaas cilmiga sharaftiisa ayay kutusaysaa waxa weeye markaas aad iyo aad inaynu cilmiga sharciga darashadiisa ugu dadaalno cilmigaas sharciga ah ee waxa weye markaas aayaadkaas iyo axaadiista aanu soo tilmaamnay ay ka warramayaan ee culammadu waxa weye markaas ay ammaanayaan waa cilmiga waxaweye markaas kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam in aqoon iyo macrifo loo yeesho iyo waxaweye markaas waxa weeye aasaarka salaf saalix ridwaanullahi calayhim in macalshiyaa qulloyeesho weeye sida waxa weye markaas sheekuna alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwihi ma alcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna rasuuli wara'yi faqiih yani cilmiga naafica ee waxa weye qofku ku badbaadaya waa inuu barto kitaabka ilaahay sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa in waxa waxa markaas kaalmeynaya lagu fahmayo oo fahmi salaf saalix ah waxay markaas aasaartii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo aimatu sunna ee waxawey markaas cadeeyihii kuna dariiqaas la sharxay in waxawey markaas qofku uu barto u fahmo wey ma aha cilmiga sharciga aaraada mujaradka hadallada aragtiyaha qayaxan iyo hadallada waxay markaas dadku iska oranayaan ean cuskanahayn kitaabka ilaahay sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaweye ma aha haba noqoto hadalladaas qaar la qurxiyey oo la dadaaliyey oo waxawey markaas loo ekaysinay wax sax inay yihiin laakiin mar hadduuna shaygu cuskanay kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wax qiimo iyo waxay markaas saxi ku fadhiya maaha qofkuna intuu haysto kitaabka iyo sunada uu ku degayo waxawey markaas waa uu badbaadaya uma lumayo sa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu yihi taraktu fiikum shay-ayn lam tadiluu ma in tamasaktum bihima kitaab allahi wa sunnatii waxaan idinkaga tegay laba shay oo aydaan lumahayn inta aad ku degsantihiin aad haysataan kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka caleyhi salaatu sunada yani waxaa lagaga badbaadaya baadida iyo halaaga waxaa lagaga badbaadaya waa inuu qofku ku dhego kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo qabsado ku dhaqdo oo u qabsado waxay markaas dib u fahmeen inay ugu dhaqdeen saxaabadii iyo taabiciinta iyo asbaacu taabiciin iyo culimadii waxay markaas muddadooda martay ay ugu dhaqmeen taartaa wuxuu ku badbaadayo la yahay qof markaa cilmiga sharciga inaan ogaano marka hore yani qof markuu ardiga yahay oo dhiganayo hadduu dhigayaba qiimaha cilmiga sharcigu leeyahay inuu fahmo oo ogaado waa mid aada iyo aada muhiim ah waayo qofka hadduuna sheega qiimihiisa iyo qaayihiisa hadduuna garanahayn inuu markaas wixii ku dadaalo inuu waxawey markaas joogteeyo uu sii wado ma dhici karto waayo waxa hadduuna qofku garanahayn ba mansilada iyo meeshuu taagan yahay dee inuu waxawey markaas ku dadaalo oo sii wato taasina waxay markaas way fududaanaysaa laakiin markaas waxaad qiimaha uu leeyahay iyo wanaagiisa aad garanayso inaad ku dadaasho ood joogtayso ayaay noqonaysa walaalayaal iyadoo cilmiga waxay markaas sharcigaa yani qof kastoo muslima markaas dee looga baahan yahay barashadiisa oo waxay markaas inuu ku dadaalo gaar ahaana waxay markaas cilmiga dee waxawey waxyaabo waxaa jira waajibaad ah oon qofka inuu garan waayo loogu cudur daarahay waayo inuu qofku waxawey markaas aqoon iyo macrifo yeesho إلهي سبحانه وتعالى توحيد كليلتاكي فاعلم أنه لا إله إلا الله إنه معرفه يشو إن إلهي سبحانه وتعالى كم استعباد الزنوية وعباد الكلية وحي مكان توحيدك وحليتك كواي وحي مكان شركك إنه مكان كرصو وكتك تولادو وشي وحي مكان كرشدي فتقفنا لقعد الدار إنه واجب عيني يكون إن وحي مكان واجبات يومي وقبل الصلاة صومك waxa wey hadduu xoolo leeyahy siduu u sakaynayo hadduu kari karo siduu u xajayo inuu macrifo iyo aqoon u yeeshaa iyana waxay markaas qofkii waajibay ku noqonaysaa garasho la-aantiisana mid waxawey markaas lagu cudur daarayo waxawey markaas ma aha waa shay cilmi cayni ah oo faral ah rasuulkuna xadiiskii alayhi salaatu wasalaam uu yihi dalab lcilmi fariidatu calaa kulli muslim cilmiga noocaasnu ee markaas qofku caqiidadii tawxiidkii ah iyo kaa uu waxawey markaas dilmulxaalka ama yoomiga waktiga uu qabanayo kaas ayay waxawey markaas ku xambaaray waxyaabahi muxaramaadka qofka ilahay ka xarimay oo ugu weye in ilaahay subxaana watacala wax kale cibaadadiisa la wadaajiyo shirki loo sameeyo inuu qofku macrifiyo aqoon u yeesho inuu garto waxyaabaha waxay markaas diinta markaas kan luminaya nawaaqida caqiidada ka burinaya garashalaadiisa qofma lagu curmayo waajib waxa intaa kasoo hara ayaa fardu kifaaya ee waxay markaas noqonaya marka iyadoo si gaar qofka kama cilmiga u baahan laakiin idinka gaar ahaan walaalaha waxay markaas yani wadamada waxay markaas dadka tirada iyo ku-a wadamada gaalada si adag ayay ugu baahan yihiin cilmiga sharciga darashadiisa inaad fahantaan diinta ilaahay kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam baahi waxay markaas aad ah ayaad u qabtaan waayo waxaad ku dhex sugantihiin waxay markaas meel waxawey markaas dad aan islaamkii haysan ayaad ku dhex nooshihiin markaa inaad barataan diinta oo macafiya aqoon u yeerataan waa mid laydinka baahan yahay inaad wixii waxay markaas shubahaadkaa ee waxay markaas diinta lagu soo aroorinayo waxaad iskaga difaaci lahaydeen waxay markaas iskaga badbaadi lahaydeen inaad barataan markaas mid waajiba ayay noqonaysaa oo gaara waxay markaas laydinka baahan yahay inaad waxaweye dadaashaan oo cilmiga sharciga barashadiisa aad ku dadaashaan cilmiga sharciga walaal barashadiisu waxa weye markaas aadaab ayaa qofka looga baahan yahay aadaabta waxa ugu horeeya inuu qofka ardayga ogaado cilmiga uu baranayo inuu cibaado yahay ilaahay loogu dhawaado wey cibaadaduna waxay ubaahan tahay ikhlaas in ilaahay darti subxaana watacaala loo qabanayo facbud illaha muqlisan lahu diin alaa lilahi diin lkhaalis cilmigu hadduu cibaado yahay cibaadadu ikhlaas bay ubaahantahay ikhlaas oo yani waxay markaas ah inuu waxan cilmigan uu dhiganayo in ilaahay subxaana watacaala ajar iyo abaalmarin uu ka kahaahinayo waa inuu qofku waxa weye cilmiga markuu dhiganayo isweydiiyo maxaad u dhiganaya cilmiga waa in markaas islaar waxawey markaas ku dadaalo oo sidii axmed bin xambal uu lahaa waa inuu niyeeyo inuu jahliga naftiisa xooga ka qaadayo dadkaba naftiisana wax ugu tarayo dadkaba waa inay taa niyadu tahay waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha aafaadka shawaaibta ee niyada waxyeelaya inuu cilmigii wuxuu ku raadinaya uu yahay maal inuu wuxuu ku raadinayo waxay markaas sumcad ay tahay inuu waxawey markaas inuu dadka kula murmo u dhiganayo waxaas oo dhan waa inuu qofka iska ilaaliyo ilaahay degti subxaana watacaala cilmiga waxa waxay markaas u dhiganaya waxaa adaabta cilmiga kamid ah alcamalu bima cali inuu qofku ku camal falo waxa uu dhigtay waayo cilmiga sharciga ah waxaa loo dhiganaya ma aha sida cilmiga maadiga ee maskaxda wax laga buufiyo waxaa loo dhiganaya waa cilmi waxay markaas qofku naftiisa uu ku badbaadinayo waxaa loo dhiganaya waa qofku inuu ku camal falo oo uu fuliyo oo wax way markaas wuxuu bartay uu dabaqo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaha alqur'aanu xujatu laka wa calayk qur-aanku aduu xujo kuu noqonaya kuu doodaya amba aduu kugu doodi kugu ambacooni hadduu qofku qur-aanku waxay markaas barto uu ku camal falo maalinta yowma alqiyaama uu erga qaaday يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة الحديث كتبار القرآن فأخيه وفي يمن يأي الكيسة عندي أخي جبتي كعول فلي جبتي سبو أركي طالي ما نتي يوم القيامة هدي لكن قفك وحي مكان انتو أخيه وعندنا كعول فلي معايو ووحي مكان تدجو وايو يتاس وحي نظري يتاقي وحي مكان مدعا عليه وكل نقض حجة عليه وكل نقض مركا علم دوين أنه كحري نقع عمل فريقان inta anu kari karno aan waxay unu baranayn kacmal falayn yani culimadu waxay ka gaadheen barashada cilmiga ay baranayaan in axmed ibn xambal xadiiskii markuu soo maray rasuulku inuu istooday inuu isaguna waxay markaas istooday oo ninkiina tooday inuu isqaadi sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo ku deenay markaanu ku dadaalno waxay markaas qofku inuu axaadiista iyo aayaadka wuxuu maqlayo baranayo intuu inuu dabaqo oo waxay walaalayo inuu fuliyo lagu dadaalo aadaabta aqliga looga baahanya waxaa kamid ah cilmiga sharciga ah marka uu baranayo xusnu khuluq akhlaaq wanaag waayo ardayda waxay markaas uu ku dhex jiro ee waxay markaas cilmiga sharcigu isku xidhay cilmigu walaaleeyey in waxay markaas akhlaaq wanaagsan uu kula dhaqmo ayaa loo baahay dadka kale waxay markaas bulshada uu ku dhex nool yahay inuu akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo waayo cilmigii mar hadduu ku dhex jiro waa inuu cilmigii waxay markaas uu noqdo waxa weye markaas tilmaan waxa weye markaas wanaagga cilmiga oo waxay akhlaaqdiisa ay wanaagsanaato oo dad si fiican waxay markaas ula dhaqo gaara ardiga looga baahan akhlaaqda wanaagsan oo yani markaas aynu samafal ku dadaalo dadka ixsaan uu samafariyey in waxay markaas ku dadaalo in waxaweye markaas sidaas oo kale waxaweeye dibka dadka ka ilaahiyuna dadka waxay markaas dhibin hadal una ku dhibin ficil una ku dhibin dibta dadka kasoo gaadhaysa in waxay markaas u dulqaato ayaa loo baahan yahay hadalka wanaagsan inuu dadku waxay markaas kula hadlo waxay markaas dad u dhibirsanaado waa inuu akhlaaqda wanaagsan siduu jecel yahay loola dhaqmo dad kulan oo cilmiga sharciga waxay markaas u akhlaaqda ee waxay markaas wanaagsan uu tilmaamayo uu ka qaato waxaa walaayal aadaabta markaa cilmiga sharciga muhimka looga baahan yahay kamid ah ee ardayga waxay markaas looga baahan yahay alijtihaadu fi talab alcilm cilmiga sharciga barashadiisa dadaal buu baahan waayo waa shay qaali ah shayga qaaligana si yaroo fudud qofku uma heli kara haddana dadaal waxay markaas arag shayga qaaliga helmiyey hadduu qofku dheema haydayayo dee inuu badda waxay markaas buuso oo waxay markaas dadaalaya noqonaysaa marka cilmigana waxaa lagu gaaro waa dadaalitaan laa yunaalu lcilmu biraaxat jasad raaxat jasad cilmiga laguma gaaro tacab u baahan tahay sidaa waxay markaas aad ugu dadaalayseen in waxay markaas aad walaalihiina waxay markaas yani meelo kale idin kala jooga xataa aad wax ka maqashaan waxay markaas runtii waa arrin aada loogu farxo oo dadaalku tusaya laakiin qof kastaaba inuu markaas dadaalo cilmiga sharciga markaas barashadiisa uu ku dadaalo ayaa waxa weye markaas loo baahan yahay waxaa sidaas oo kale markaas aadaabta cilmiga sharciga kamid ah alistimraariyatu fi darab alcilm cilmiga barashadiisu wuxuu u baahan yahay joogtay yani cilmigu markaas wakti kooban mid lagu baran karo maaha laakiin waa inuu qofku noloshiisa cilmiga wax ka siiyo waktigiisa waxay markaas inuu wax ka sii wey sidee axmed uu lahaa darafta ilaa intaan loo fikirayn cilmiga sharciga ka baranaya sidaas oo kale lagu baahan yahay in cilmigu waxay markaas barashadiisa waktigaaga waxay markaas wax ka yani waktigaaga intaad kari karto waxay markaas inaad kariweye waktigaaga wada si laguma lahay inaad joogtiso sii wado oonad waxay markaas kugoy buu kaaga baahan waayo haddaad shaygii markaas waxooga yar dhigato dabeetana ka har dee waad iloobaysa cilmiguna ku dhex jiritaan iyo waxay markaas muraajacayn iyo isxasuusin ayaa waxa wey markaas loo baahan yahay taasina wakti bay markaas u baahan tahay xalaqaad waxay markaas in la tago ayaa markaas sidaas oo kaliyana wakti bay ubaahan tahay marka istibraarka ku dadaala cilmiga barashadiisa aad joog aad joogteynaysa wara waktiga baad siisay laakiin istibraarka inaad wixii joogtiysa ayaa anfacay oo waxay markaas wax kuu taraya waxaa sidaas oo kale markaas aadaabta cilmiga sharciga uu u baahan yahay ardiga looga baahan yahay kamid a in cilmigu uu ogaado inuu laba garab buliyo oon kala maarmahay waxa weya alxifdu walfahm inuu qofku waxa wey markaas cilmiga xifdiyo waxaa la xifdinayo waxay markaas ugu muday ugu horeeya kitaabka ilaahay hadalka ilaahi subxaana watacaala osaa ay sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo inuu fahmo waayo hadduu qofku shaygii waxay markaas uu fahmo oo una qaban una xisay intuu iloobiyo ka timiyo maslaxadka hadduu wixii xiftiyo macnihiisa una garanayo dee inuu ku abalfalo uu fuliya u suurta geli mayso laakiin labadaa garab ma kala maarmaya xifdi iyo fahm inuu xifdiyo iyo inuu waxaweye markaas uu fahmo taasay culimadii dhahaan oo waxay markaas qur-aanka markaad taraajimtooda iyo tiradooda ka yeeso يعني بس واحد كيف حفظ القرآن قرآن وحكي مستجرة هو تبجرة هو قبيل تبجرة سنة وحاسو كحف سنة تاس عرض أي أفضل والأفضل فترة إنك الوحي متسلم من الشرع يرتبه الوجه أنه لأنه وجه شفت قاعد يشاهد الكتب وكل قف وحي مكان القرآن كا يا حديث وكحف كيف روح اليوم مطول توحي مكان صنف صح إنه بس كل دارة وحكي مثلا شفت قاعد بس مثلا كحف اليوم sidaasoo kale intaasoo kale naxwaha kitaabkoodan uu ka xifdiyo in mustalaxa kitaabkoodan uu ka xifdiyo in usuulshabiga kitaabkoodan uu ka xifdiyo waayo cilmigiibu waxay markaas maasiyaadkiisa iyo mabaadidiisa inuu mid kastaba ka hayo xifdiyo oo maskaxda ku qabto ayaa waxay markaas loo baahaya runtii waan garanaya yani markaas nolosha halkaa ku nool in waxay markaas waktigiisa uu kooban yahay oo waxay markaas dee nolo wakti markaas uuna dee aada u adag yahay waktigiisa loo helaa maalmo waxay markaas iska xadida ama iska koor mooyaane laakiin haddana fattaqu llaha mastataxtu in la dadaalo ayaa loo baahan yahay wuxuuna waxay qofku karikari wada kari karahayna intiisa yar ma dadku kul laa yudraku waxay markaas jul yani oo qul yani markaas maxaana wada kari karayn intiisa yar cala aqalu shay waxay markaas ee waktiga intaad kari karto inaad qur-aanka sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo waxa weya markaas sii karta maskaxdu qofka ay tahay uu waxawey markaas ilaalinayo waxaa sidaas ubaahay waayo cilmigu qofka alayh salaam daciif u noqday waxaa markaas kunaalaan yidhi waxaa daar kale cilmigu u baahan yahay waxaa kamid sabir inuu qof dib ka soo gaadhaysa cilmiga berashadiisa oo sabro oo waakiyeysto mar hadduu yeeshay cibaadaan waxawey markaas hadday tahay waktiga uu bixinayo hadday tahay waxay markaas inuu maal kaga baxo hadday tahay waxay markaas tegitaanka xalaqaadka cilmiga waxay markaas u tegayo hadday tahay inuu cilmiga waxay markaas u socdaalu safar u galo waa inuu waxa weeye markaas cilmiga u sabro oo waxaweye markaas u adkaysto ayaa loo baahan yahay waxaa sidaas oo kale yeeli muhima atadaruju fi dalab alcilm cilmiga barashadiisa in qofku waxa weye markaas uu si tadaruj oo tartiib ah uu barto oo waxaweye cilmigu siduu markaas yani u kala fudud yahay oo u kala horeeyo inuu waxay markaas u kala horeysiiyo ayaa loo baahay oo markaas qofku de uu garanaya halku taagan yahay intuu cidda macalin udhigay sheekh udhigay uu la tisado waa in waxay markaas wixii ku haboon uu dhiso oo una waxawey markaas xagga sareha ka bilaabin isagoo kutubtii kuwaa ku hoosisay fududeyd ay waxawey markaas ay uun hayn waayo cilmigu markaas siduu u kala yaryahay in loo kala hormariyo ayaa muhima kunuu rabbaaniyiina sidaa kuntum tacalimuuna alkitaaba ayaa culimada qaarkood waxay ku fasireen yani tacalimuuna sidaar alcilmi yani qadr sidaar cilmi iyo siyaar bara jawaaweyn markaas iyana waxaa inuu qofku markaas uxubigan karo ee waxay markaas ufudud inuu bilaabo oo sidaa uu waxay markaas uu ku wado ayaa waxay markaas loo baahan yahay xifdiga lafahantiisa in waxa weya uu intuu xifdiyi karo uu xifdiyo waxay markaas haduu qur-aanka masalan oo kale dadku xifdigay ku kala duwan yihiin kii xifdigiisa markaas ee masalan oo kale una aada usii adkayn shan aadood ayuu waxay markaas xifdiyi karaa waxay markaas haddana shantaas ayuu maalinta kana shan kale inuu haddana shantii isku wada muraasaceeyo haakada sidaa inuu waxay markaas ururshan shantaa uu ku akriyo inta ugu yar xadiidka lafahantiisa qofku waxay markaas hadduu kitaab xadiidka xifdinayo hal xadiid waxay markaas laba xadiid marka dambe waa ay badanaysa axaadiista markaas iyo aayaadka ilaa uu qur-aankiiba dhameeyo axaadiis fara badan uu qaydaya keensanay marka in yar yar in la faynqeybo oo waxay markaas la barto ayaa loo baahan yahay cilmigaa sharcigaa wala barashadiisa iyona aadaabtiisa waxaa kamida inuu qofku cilmigaa uu bartay u faas waayo dadka waxay markaas walaalaheeneen bay garanahayn waxay markaas waxyaaba badan jaahinimo ula imaanayaan waxaad baratay inaad gaarsiiso ood ku dhex faasisto ayaa waxay markaas loo baahan waayo khayrkii wanaagga adigu inaad isku gaar yeesho maaha laakin aad walaaltaa waxay markaas waxaad naftaada la jeceshahay aada la jeclaato ayaa lagaga baahan yahay laa yuuminu axaduku xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi miskiin iimaankiisu waxyaaba dhamaystiran ma noqonayo ilaa walaalkii la jeclaani wax naftiisa la jecel marka cilmigaa iyo wanaaggaa iyo khayrkaa naftaada aada la jeclaatay waa inaad walaalkaa la jeclaato ood waxay markaas xaaqaadka cilmiga aad keento ood waxay markaas waxaad bari kartaa aad barto ood afka waxay markaas aad uga sheegto haakada cilmiga markaas baasitaankiisa iyo waxay markaas guditaankiisa in waxay markaas lagu dadaalo ayaa waxay markaas walaalayaal loo